dawlad ama qaran waxaa la dhihi karaa wadan xor ah dad bulsho haysa ama dad ku nool leh xuduudo rasmi ah leh nidaam isku maamulana leh guud ahaan taasaan kusoo koobi karnaa cidii rabtana way apply garayn kartaa ama dawlad islaami ha noqoto ama kuwan galbeedka ha noqoto waa intaas un bay micnihii kusoo koobaysaa wadan xuduud leh dad ku nool leh nidaamna leh markaan dhinaca ayaga usoo noqono soomaaliya maanta waxaa laleeyahay dastuur baa la ansixiyey waxaan dhihi karna horta soomaaliya dawlad xora ma aha dhinaca kenya ka haysata laba boqol iyo dhowr iyo lixdan dhowr maalmood dhinaca ethoopia ka kasoo gashay ilaa boqol iyo sagaashan maalmood ku dhawaad haysata uganda ethoopia burundi sierra leone maraykankii faransiiskii ingiriiska inta waa wada joogan marka dal xor ah ayaa nidaam samaysan kara nidaamku marka aan ka doonnaba nidaamka hadii maadaama aan nahay dad muslimiin ah nidaamkan u noqdo dastuur ama nidaam islaam ama kitaabki allah subxaana watacaala noo soo dejiyay lakin waxaa ka horeysa annagu ma nahay dawlad xor ah dawlad xor ah haddii aan nahay markaas waan ka hadli karnaa dastuur lakin dawlad la haystaana taana leeda waxa weeye maadaama wadankii soomaaliyeed la haysto dastuurka loo dejinayo waxaa iskale dadkii wadanka haystay ayaguna u qalmaa ee uma qalmo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waa gartay sida aad sheegtay annaga ka soomaaliyan waxaynu nahay dad muslimiin ah dastuurkanna waa dhaqanka reer galbeedka waxaa ku jira carruurtu waxay ku qaangaarayaan siddeed iyo toban sano waxaa ku jira dastuurka waxaa marjac u ah qawaaniinta ee qaramada midoobay oo ogol in ragga ay isguursadaan marka islaam ahaan nidaamka annaga naloo ka baahan yahay waa maxay waa mahadsan tahay filipin horta qodobo dhowraha ku jira meeshan dastuurka markii la fiiriyo laakiin aniga shaksiyan isku mashquulinta dastuurkan maba ii muuqdaba inuu isku mashquuliyo sababto wixii ka weynaa baa maqan haddii aan nahay dal xor ah oo ayagu waxan ay samaysteen waa laga doodi karaa waa waxna lagu mashquulinayo tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato haddii xitaa aan nahay dal xora dastuurkii lixdanka la dejiyey waxaa ku qornaa dastuurka dawladdu waa diinta islaamka ilaa dawladdii maxamed siyaadna ay ku dhaqmaysay su-aasha meesha taala ama dadkii goobjoogga ahaa xilligaas haddii aada waraysato waxaa cad in aan marna lagu dhaqmin wix lagu yeeray dastuurka qaranka oo aha diinta islaamka tii ugu dambayso dawladda siyaad baran hadde waa tii ku dhaqmaysa wix la dhihi jiray hantiwadaaka cilmiga ku dhisan waa tii culimada rabbaaniyiinta ku toogatay ee sinaanta ragga iyo dumarka marba markay kasii dambaysana way kasii xumaanaysa marka qodobo badan way ku jiraan oo la dhihi karo wadan annagoo kale ah uma qalmo laakiin waa goorma waa markii annaga ka ilaana laakiin wadan la haysto oo wax loo samaystay inaan kasii doonno in madaxa banaaneen diinta rag iyo dumarka waa siman yihiin iyo qof walba diintu rabo iska xukumi karaa iyo magaras qodobo noocaas way ku jiraan laakiin un waxaan dhihi karaa waa waqti mumin waxayna qayb ku tahay taariikhdana baal mugdiga ka galay odayaasha maanta hor fadhiya meesha oo iyagu aanba waxaa saa ku lehen inta badan isku haysa dhaqaalihi xunka ah oo meesha kasoo geliyay iyo jifadeenna wax lama siinayo four point five kii xaggaa naloo reehaya xaggaa naloo reehaya meesha masirkii ummadda ama dalkii la gelinayo gumaysi waxay aad ku tahay taariikhdana baal madow ka galay nimanka culimada sheeganaya oo ugu horeeyaan bashiir salaad iyo nuur baarood iyo shibi iyo ragga lamidka ah oo sheeganaya culimo culimadu titalka waxay ku heshay waxaa weeye barashada diinta islaamka cilmiga oo la qariyana islaamku meesha uu dhigay waa la og yahay dawladdii cabdullaahi yuusuf waxaan qoraal ahaan ku hayaa nuur baarud iyagoo ka dhigay dawlad ridda ah minaha islaam ka saara dawladdii cabdullaahi yuusuf dastuurka iga saara cabdullahi yuusufna dawladdii shariif ku tilmaaminaya dawlad islaami ay tahay marka lanaheedu waxaa weeye islaamka iyagaa noo sameynaya ee maaha kii allah subxaana watacaala uu noo soo degay ilaahayna uma aysan xishoon waxay rabaana way ku hadleen waxay baal madow ka galay oo taariikhdu ay xusi doontaa dadka aqoon-yahanada sheeganaya oo maadi dhinaca maadiga ah oo damiirkooda uu siin waayey in dalkoodii ay kaga gelgishaan gumaysiga la geliyey iyo dastuurkan noocan oo weliba ay horboodayaan qaarkood ayagoo culimo iyo aqoon-yahanada sheeganaya ay leeyihiin qodob helib hala toosiyey qodob helib waa qodob maxaa la toosiya wadanka dhaba gumaysi ku jira oo la haystaa haddii la toosiyo muxuu kaga duwanaanaya kii dhadankii oo lagu dhawaaqay in dastuurka dalka uu yahay diinta islaamka muxuu kaga duwanaan doona waxba kama duwanaan doono yani waa wax anaga nalagu mashquulanayo nalagu odayaasha iyo dadkan lagu mashquulanayo dadka siyaadanka arrintu intaa waa ka weynta wadanka waa la haytaa maxaa dastuur looga doodaa marka dadkanu dad ilaahay ka heshoonaya ma noqon dad ummadda soomaaliya muslimiinta ah qadarinayana ma noqon waa dad daafay diintoodii iyo dalkoodii iyo sharaftoodii xoogaa shilimaada kuwana horaan u ognahay shareed iyo raggiisa horaan u ogeyn meeshay tegana horaan u ogeyn gaaladii lacagta siitaa shalay mid ku soo qortay oo erboorkooda banaanka soo dhigtay iyagii lacagta siiyaa soo qoray kuwanana jidkooda ay raaceen Ugu dambe- Markaasuna waxay ka geli doonaan baal madow Waa tahay.
marka dib loo fiiriyo raggii xorriyadda soomaaliya iyadoo markaa dee islaaminaa loo dagaalamayo wadaniyada loo dagaalamayo taariikhda baantaada kaga kaga jiraan markii loo fiiriyo wadaniyada laakiin labadan kuwa hadda taagan wadaniyadii iyo islaamkii labadaba waxay ka galeen baal madow taariikhduna waxay doonaa haddii rabbi subxaana watacaala uu uu yidhaahdo waa tahay n ka waran marka khataraha uu xambaarsan yahay n qoraalkan reer galbeedku ay wataan inkastoo markii horeba n wax la isku reebanayo aanay jirin oo dagaal uu ka socdo dalka soomaaliya haddana n khataraha iyo dhagaaraha uu xambaarsan yahay adigoo soo koobaya Eh, waad mahadsan tahay firbin waxaa jira khatare aada u baaxad weyn oo ilaahi subxaana watacaala ma qadaro haddii ay dhacdo inay sii joogaan nimankan wadanka ay magaranaysaa kusoo foole waxaa ka mid ah qodobada ay qorteen meesha oo ahaa dhinaca khilaafka soodimaha oo kale ay ku sheegeen in eh, khilaafaadka magaranaysaay ka jira soodimaha sida kenya iyo ethoobia ama badhaarka ama dagaxa xalintooda in loo maro nab- nabadeed iyadoo loo maray qawaaniinta caalamiga ah taas waxay muran gelinaysaa guud ahaan horta soodimihii hadda dowladda soomaaliya ay sheeganaysay oo ah, ama n f d ha ahaato ama bad ha ahaato ayay muran gelinaysay haddii muran u yimaadana hadde waa laga dhaqaalo badan yahay dastuurka cidda samaysana waa dadka hadda lacag ku bixinaya in dastuurka la ansixiyo waxaan ognahay erkeyga soomaaliya ee usoo dirtay norway inuu yimid goobta dastuurka in samayntii dastuurka ay ka dambeeyeen dhaqaalo badan ku bix- ay ku bixiyeen dowladda norway iyo dowladaha kale waxaa kale waxaa khatarta muuqata ay tahay marka in dhulka lala wareego kow midda labaad haddii ay dhacdo in soomaaliya baddeedii namihii sida ah, dastuurka uu ku qoran yahay kenyana ay u- ugu cusurdoobaysa in lagu ekeeyo laba iyo toban naano maail waxaa banaanka ka baxaya oo dambi la-aan noqonaya dowladihii reer galbeedka oo talyaaniya iyo yurubiyaanka ee kale ay ugu horreeyeen ee sunta kiimikalka ah ku duugay wadanka soomaaliya ee sida sharci darrada uga kalluumaystay oo gacanta kalluunkana gurtay inay noqdaan dad dambiilayaal ah marka khataro badan baa soo socda waxaa ka mid ah eh, waxa ay qorteen waxaa ka mid ah cadaaladda finaanta manaha ragga iyo dumarka yani in gabadhu ay qaban karto jagada ay doonto waxaa soo socota marka eh, in la yidhaahdo gabar baa soomaaliya madaxwa- madaxweyne ka ah taasoo u qalmin ummadda soomaaliya ee muslimiinta ah waxaa khataraha soo socda ka mid ah dhinacooda markaa fiirso waxa ay hadda ku qanacsan yihiin waxaa ka mid ah nin gaala inuu madaxweyne ka noqdo sababtoo ah qof walba uu xor u yahay diintiisa marka la leeyahay soomaaliya diinta kale kama jirto shacabka soomaaliya dad muslimiin ah marka nawarka ku jira qof walba wuxuu xor u yahay diintiisa daadminas waxaa la qarinaya in diimo kaleeto ay meesha ku jiraan la- lana rabo berin in stateka lasoo saaray miiska berina uu doorasho u galo ummadda soomaaliyeed nin gaal ah oo kristan ah oo magaca maxamed ah cabdullaahi la yidhahdo inay hebehebe la yidhahdo laakiin gaal ah wadankana uu madaxo khataraha way badan yihin philippine Waa tahay.
Way badan yihiin, ma soo jeedin. waxaa ka mid ah heshiisyo badan oo qarsoodi ah oo la sameeyey xilligii kumeel gaarka si kumeel gaar ahaan looga baxo in dastuurkan lagu cadaadinayo in la ansixiyo haddii dastuurkaas loo ansixiyo sida maanta ay sheegeenna waxaa ansaxmay dhammaan qodobadii khatarta ku ah ummadda soomaaliya oo sida qarsoodiga loo sihay iyo kuwii aan haddaba og kuwa aan ognahay hadeerba oo kuwa ugu horreeya abdiraxmaan cabdishakuur lamidka ay seexeen marka waxaan leeyahay khataro weyda badan yihiin kuwa badanna way muuqdaan ummadda way u muuqdaan ugu dambeyntii Badanna way soo n bixi doonaan haddii rabbi subxaana watacaala uu ka dhigo ugu dambeyntii maanta n waxaa ka dhacay hoolka shirarka laba weerar oo nafurnimo ah khasaare badan ayaa ka dhashay oo ciidamada shisheeye kuwa dowladda ku meel gaarka xubnaha kale soo gaaray ee waxaa xusid mudan iyadoo dhiiggii uu baxayo ambalaastii meesha ay imanayso odayaashii qaar ay meesha ka kala carareen in intii yareed ee soo hartay lagu qasbay in meesha ay fadhiistaan oo aanan maanta loo kala kicin Een, sirta ku jirta maxay tahay iyadoo dhiig fara badan uu daadanayo oo qaar odayaasha ay carareen in tallaabadaasi la sameeyo kadibna la yidhaahdo dastuurkii waa la ansixiyey aad baa umahadsantahay filibin waa arrin eh, aada muhiim u ah dastuurkan iyo nimankan uu hadda meesha soo dhigteen horta waa qorin aan ugu balangareysnaa in maanta la ansixiyo britain xafladii loo sameeyo khamiista ah waxyaabaha aan haynaha waxaa ka mid a xogta aan haynaha waxaa ka mid a haddii ay diidaan sideed boqol iyo shan iyo labaatankaas qof iyo haddii ogolaadaanba in waxaas la ansixiyo haddii in loo cover loo sameeyo ah in dhaqdhaqaaq loo helo tusaale ahaan waxaa kamid ah boqolki afar meelood oo meel kamid ah haddii ay arrintaas ku dhacdo in dastuurkaas ansaxiyo waxaa ku cadeynaya dhibaatada meesha maanta ka dhacday dad baa leenaya dad baa dhiig ka socdaa meeshii dadkii gurmad loo samayn lahaa waxaa lagu mashquulay inaan howlka laga bixin waxaa lagu mashquulaya in la yidhaahdo hal akriyo intii yare soo hartay taasi waxay noo cadaynaysaa in marnaba uusan miiska oolin wax la yidhaahdo diinna uusan jirin su- qodobadan hadda laisku wareerinayo oo laleeyahay qodob hebel baa diinta islaam kasoo horjeeday kana kasoo horjeedana waxba ma kordhinayo sababtoo ah wix ka weynaa baa maqan wix ka weyna haddii ma garanaysaa wadanka uu maqan yahay haddii kitaabka ilahi subxaana watacaala uu meesha ka maqan yahay qodob iyo laba qodob iyo macno ay kordhinaysaa male ma ma ma ay jirin tanna waxay noo cadaynaysaa dee inay marka horeba u talagaleen amaba ama ogeyn inay u talagaleen in mar walba uu socdo hawshan ayada inay socoto si loo loogu yeero dastuurka soomaaliya waa laisku raacay waxa loo yaqaano beesha caalamka ama gaala gaala caalamka leedahay markiiba loo geliyo islamarkaa loo doorto dowlad kumeel gaarka waxay rabeen doo- looga looga baxa dowlad kumeel gaarka mid aan kumeel gaar ahayn loo galo waxay rabeen dalki laga rabay in laga gaaro oo yaa ka gaaraya dadka meesha keensaday dadka dastuurka dhaqaalaha ku dayay waa garanaysaa dastuurka kenya lagu sameeyey dadka sameeya waa naqaanaa ummadda soomaaliya way taqaanaa laakiin in yar baa la keenay meel odayaal aan waxba ogeyn waana waana la maray ayagoo ku mashquulsan iyo todoban faafki waxda markii xawaa shilimaadka la siinay